ciidamada dowladda soomaaliya ayaa si buuxda ula wareega gacan ku haynta magaalada kismaayo waxaana ciidanku ay degeen xaruntii gobolka dekeda kismaayo iyo dhismayaal kale oo muhiim ah maxamed colaad xasan ayaa warbixinta nooga diyaariyey xaaladda magaalada kismaayo ayaan weli saldhigan waxaana ka jira kala shaki xoogan dhinaca ciidamada huwanta ee qabsaday magaalada ayaa waxaa ka muuqda taxadar iyo feejignaan dheeriya waxayna ka cabsi qabaan weeraro ismiidaamina oo ay suuragal tahay in kooxda al-shabaab ay sii diyaariyeen ka hor inta magaalada aysan ka bixin waxaa kaloo ay qabaan cabsi ah in kooxdu ay miinooyin ku sii diyaarisay meelaha qaar aysi lahayd ciidamada ayaa saldhigan doona dhacdii ugu horraysay oo muujinaysa waxa ciidamadu ay ka shakiyeenna waxay ka dhacday galabta magaalada kismaayo qarax weyn ayaa ka dhacay meel ku dhow xarunta degmada waxaana qaraxaasi waxa uu ahaa iyo haddii uu jiro khasaare uu geystay iga warramay jenaraal ismaaciil saxardiid oo ah taliyaha ciidamada dowladda ee jubbooyinka oo aan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada kismaayo waa meel ay wax ku diyaariyeen oo badan ay ku diyaariyeen marka ciidanka ka wareeray marka waa waa la qarxiyey waa la kalena waa la baari hayaa oo hadda dara aqoon u leh arrintaasaa baari hayaa oo waa saas weerahayd laakiin hayd wax ku noqotay oo ciidan iyo rayba ma jiraan meesha xaggay ahayd waa soona kent waay kent soonaheeda waayo magaalada dhexdeeda wey ma xere military ba mise waa goob rayid maya waa goobta degmooyinka agaarkeed wey goob waa rayid ma aha goob waa dawladeeda oo islahaayeen bay waxaa gelayaan maamulka iyo madaxda iyo weeyaan dadka shacabka ah oo muddo dheer ku hoos noolaa xukunkii adkaa ee al-shabaab ayaa iyagana shaki badan ka qaba waxa ay ku dambayn doonto xaaladda magaalada waxaana yar xiriirka ay la leeyihiin ciidamada cusub ee qabsaday magaalada inkastoo uu jenaraal saxardiid ii sheegay in gacmo furan iyo caleemo qoyan lagu soo dhoweeyey ciidamadiisa inta badan ciidamada galay magaalada ayaa saldhigyo ka samaystay dekedda iyo aeroboorka kismaayo kontaroolada magaalada laga galo xarunta degmada saldhigga booliska iyo warshadda hilibka iyo dhowr meel oo kale oo ka mid a xaafadda calanley waxaana mararka qaar la arkayaa iyagoo si taxadar leh u gaafureegaya jidadka qaar ka mid a dadka degaanka oo aan la hadalnay ayaa noo sheegay in goobo ganacsi oo teelteela ay furan yihiin magaalada islamarkaana gaadiid aan badnayn oo kuwa rakaabka ah la arkayay rooble xaashi guure oo loo yaqaan duud libaax oo degan kismaayo ayaa iga warramay xaaladda magaalada ee maanta suuqa ganacsiga ma furno waayadii dhaqdhaqaaqii aadka socdaalka magaalada kismaayo waayadii haddii bicr yahay haddii tagsi ahleed haddii gaari raax ahla aada iyo aada uu yaryahay shirkadihii waa xiran yihiin iyo bakaarihii dadkina aada uma uma kala socdaan qaxaa jiro nimankana magaalada kama bixin madaxa laisku dhuufanayaa laakiin wax qori ah oo la qabtay oo ciidan ah al-shabaab ah ma jiraan marka dadku maxay ka baqanayaan bulshada caadiga ee magaalada ku sugan maxay ka cararayaan waa ka cararayaan dawladda waa la taageersan yahay laakiin haddii afkooda laga maqlo taageeradii qofka la arko ama qofka qof tilmaamo qof kalaa dilaayo oo aga nimankii dhaqanka dagaalka way bedeleen wax huba oo la yaqaano ma laga haayo laakiin biskoolada ku hubeysan yihiin taliyaha ciidamada dowladda ee jubbooyinka jenaraal ismaaciil saxardiid ayaan isna weydiiyey xaaladda ay ku sugan tahay magaalada kismaayo guud ahaan bismillahi waxa weeye horta ummadda soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynayaa in kismaayo maanta ay gacanta ku jirto dawladda iyo gacanta ciidamada amisom ka socda dalka kenya si nabadgelyana ay saai u sugeen ammaankeeda dhammaan inta maaragtay kontaroolada magaalada boorka dekeda ay si buuxda ciidanka ammaankeeda hadda magaalada u kontaroolaya gacanta ugu hayaan waxaa la leeyahay ciidamada marna kismaayo ay gelayaan marna dibadday uga baxayaan taxadar fara badan baa ka muuqda maxaa maxaa tuhunahoo idin galay waxa weeye nagarhawayaashi waxa weye anaga waxaan ka taxadarayna inaan ummadda dhexdeed aanan wax dhibaato ka dhexbixin waxaan ilaalinayna nabadgelyada dadweynaha wax kulli wax waa dhici doonaan oo nimankii dee dhagar ay ku talagaleen waa jirtaa laakiinse dagaal weyn oo iska hor imaada inuusan dadka dhexdiisa ka dhicin annagoo ugu talagalnay ayaa waxa weeye waxaan ka fiirsanaynay in ciidamada si ammaan ah oo nabadgelyo ah ay kusoo galaan oo maarata sida hadda kusoo galeen oo kale arrintaasa markaa ku kasbeen ugu kasbaysay inaan aan muddo dheer habeen wala habeen saddex habeen aan banaanka fadhino ciidamada al-shabaab ee isaga baxay magaalada jimcihii lasoo dhaafay ayaa ku sugan meelo kale oo ka mida gobolka jubbada hoose sida magaalada jilib iyo deegaano ka mida jubbada dhexe jenaraal ismaaciil saxardiid ayaa ii sheegay inay qorshaynayaan weeraro ku wajahan deegaanadaasi oo ay doonayaan in al-shabaab ay kaga saaraan meelaha ay gaareen waxa weeye ciidamadii shabaab magaalada ka saaray laga taagroonaaday waxa weeye hade waa waa ka warqabnaa meelay u yaaceen waxay aadeen jilib soonaha dhulka waa ubaxan joogaan marka goobahaasina waa kusii daba soconaa oo ciidamadii jaa already ka dabageli lahaa ama ka shaqeyn lahaa dhulka waa u diyaar waana ku dhaqaaqayaan muddo saacado dhow saacadaas wadan lagu sahay waa lagu dhaqaaqaya jubbada dhexanogadeeda iyo maaragtay deegaanahan deegaanada jubbada hoose kamid a marka waa ka howlgelaynaa ariga dhulna waxa wey wa waa ka sifaynayna waa ku sifaynayna waana ka howlgelaynaa ummadda sooma meel alla meeshay ku jiraan waan u gelaynaa saraakiil ka tirsan al-shabaab oo shalay la hadlay warbaahinta afka al-shabaab ku hadasha ayaa sheegay in magaalada ay uga baxeen xeelo dagaal waxay ku hanjabeen inay ku noqon doonaan oo jeedka magaalada ay kula dagaalami doonaan ciidamada huwanta ah hase yeeshee marka la fiiriyo awoodda kooxda al-shabaab iyo siday u luminayeen dhul fara badan bilihii u dambeeyey waxaa muuqanaya inaanay lahayn awooddii ay dib ugu soo noqon lahaayeen magaalada kismaayo